bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga maqlayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axadda taariikhdu ay ku astaysan tahay kowda bisha koowaad sannada labada kun toddoba-iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan ugu hadlay culashada sanadka cusub ee laba kun toddoba-iyo toban kaasoo ay ka rajeeyeen inay kala kulmaan kheyr iyo barwaaqo sida ay ku warrameen qaar ka mida dadweynaha muqdisho waxayna sidoo kale tilmaameen inuu noqdo sanadkan mid ay ku iloobaan waxyeeladii iyo sidoo kale hagardaamadii labada kun lix iyo tobanka oo muqdisho ay ka dhaceen falal amni darro qaraxyo isi xigay iyo sidoo kale dhibaatooyin kala duwan oo loo geystay qaar ka mida bulshada ku dhaqan caasimadda iyadoo hadalhaynta ugu badan ee caasimada soomaaliya ay tahay hanaankii doorashada ee la filayay in la hirgeliya laba kun lix iyo toban oo haatan dib u dhacday lana galay sanadka cusub ee labada kun toddoba-iyo tobanka waa kuwan haddaba qaar ka mida bulshada muqdisho
magacayga waxaa la yidhaahdaa nuur aadan cabdi insha allahu tacaalaa sanadka labada kuna toban-iyo toddobada waxaan filinaynaa in horumar la gaari doono insha allah soomaaliya ay ka gudbi doonto wixii hadda ay ku jirto dhibaatada waa haddii la helo madaxweyne daacad ah xildhibaano daacad ah hogaasi malaqi daacad ah u ah dalka in la helo way ku xihan tahay rajada waxa waaye aad iyo aad bay u fiican tahay shacabka xaggiisii iyo wax walba aaday u fiican yihiin insha allah labada kun todobiyo toddobada waxaan rajaynaynaa dowlad fiican waxbarasho fiican shaqooyin fiican magacaygu waa cabdi maxamed daacali waxaan ku sugnaa magaalada muqdisho labada kun iyo todobiyo tobanka inay dhacdo isbedel waddanka uu helo waayo dhibaato badan waddanka ku jiraa xaaladda amniga xaggeeda hadihin xaaladda abaareed problem badan ayaa jira culays badan ayaa jira insha allahu tacaala culayska jira waxaa ilaahay ka rajayna inuu fuad uu ka dambeyn doono insha allah labada kun iyo todobiyo tobanka iyo isbedel cusub iyo hoggaan cusub iyo maamul cusub insha allahu tacaala bismillaahi raxmaan iraxiim magacayga waxaa la dhahaa saciide axmed cali haddii ilaah yidhaahdo dhib badan ayaa soo marnay magaalada muqdisho xaalad xun waa soo marnay hadda xaalad cusubaan rajaynaynaa kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida bulshada magaalada muqdisho ku nool sidoo kale shacabka ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan sanadka cusub ee labada kun toddoba-iyo tobanka oo ay sheegeen qaarkood inay filayaan in ay gaarto somalilan isku filnaasho iyo sidoo kale waxa ay filayaan oo ay ku hami waxa ay haminayaan oo ay hiigsadaan shacabka magaalada hargeyso ayaa sidoo kale la hadlay warbaahinta
runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanay sanadka cusub maadaama somalilan ay nabad ka dhalatay oo runtii nidaamkeedaiyo hawsheeda ay aada u fiicantay sanadka cusub waxaan kusodhowanaya farxadiina iyo waan waan wanaagsan iyo nabadgelyo fiican kusoo dhowanaya labada kun iyo toddoba tobanka si fiican baan usoo dhowanaa haddaan nahay bulshada reer somalilan waxaan kusoo dhowanaa weji wanaagsan iyo farxad wanaagsan
بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعد عبد الله يوسف عمر سنة عسول الله كنا تيجي تون كم حرجينا إنه هي مدر خير قوي نرشوا وعبارة عن نسوي تبيه مدر واحد مدر خير قوي مدى عبارة عن لهن في جير ورجينا سنة طش مشبر وقا ونقول سمعنا وهرب الجالسين ورجينا دول هذا بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحلي إذا حبيبي عيد فارح وحن كهر ليا سنة عسول نسول وينينا تضبية طبنكا وحن رجينا عبارة إلى هين نقصو تبيه إلى هاي بالبرينا ومدى وحن كبورينا inay ilaahay u noqdaan oo ilaahay ay baryaan yaa saasaan ilaahay ka baryayaa doorasho fiican waxaan ka codsanayaa inay doorasho fiican dhacdo in maaragtay xusbiyadu ay maaragtay ay tanaasilaan oo waxaan toytoyga dadkii iyo ummaddii way yaaban yihiin waxa ay la yaaban yihiin raggii hogaamin lahaa waddanka oo iyagii kursi isugu fadhiya ayay la yaaban yihiin marka waxaan ka codsanayaa in aragtidoodu meel dheer ku dhacdo ha saxaafaddii hadallada isu marinayaan aad iyo aad baan uga xunnahay dadka waxa weeye waxna ay u dhiibayaan midig ay u dhiibayaan markaa dadkii qabiilkana inay iska daayaan manaan ku rajo weynahay wixii ay beelbeel reerreer ka dhigaan oo t v-ga ay isu mariyaan anoo ree hebelah cidi aniga iga badin mayso kuwaasina waxay ahaayeen qaar badan oo ka mid a bulshada ku dhaqan magaalooyinka hargeysa iyo muqdisho ee xarumaha dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamulka somalilan oo ka hadlayay curashada sanadka cusub ee labada kun toddoba-iyo tobanka iyo waxa ay ka filayaan haddii aynu sii gudagalno wararka aynu idii haynana khiyaartaaynu jecelnahay oo dowladda kenya ayaa aada u adkaysay ammaanka xadka ay soomaaliya la wadaagto waxaana lasoo dhigay ciidamo aada u fara badan iyadoo sidoo kalena magaalooyinka waaweyn ee gudaha dalkaasi kenya ammaankooda si aadaan loo adkeeyey ciidamada kenya saraakiil u hadashay waxa ay sheegeen in ujeedadu ay tahay in laga hortago weeraro al-shabaab la filayo inay ka geystaan magaalooyinka waaweyn inta lagu guda jiro horaanta sanadka cusub ee labada kun toddobiyo tobanka iyadoo sidoo kale dalka kenya ay haatan kusoo wajahan tahay doorashada madaxtinimada dalkaasi shabaab ayaa tiro dhowr jeero hore weerar ka geystay gudaha dalka kenya laga soo bilaabo labada kun iyo kow iyo tobankii markaas oo gudaha soomaaliya ay soo galeen ciidamada kenya ayagoo qayb ka noqday ugu dambeyn howlgalka midooda afrika ee amisom ee ka soconaya soomaaliya ciidamada kenya ee lasoo dhigay xadka soomaaliya ay la wadaagto ayaa sidoo kale la geeyay goobaha ay degan yihiin dadka soomaalida gudaha dalkaasi kenya kuwaas oo la sheegay baaritaano inay samaynayaan ayna sidoo kale ugaarsanayaan dad lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya ayaa ka hadlay mushaar la-aanta haysata shaqaalaha dowladda soomaaliya iyo abaaraha ka jira qayba ka mida soomaaliya oo u tilmaamay inay tahay dhibaatada ugu badan shirkadaha ka jira dalka oo aan bixinayn canshuurta si isku filnaansho ay u gaarto ummadda soomaaliyeed wasiir fargeeti oo warbaahinta la hadlay waxa uu tilmaamay in ujeeddada iyo mushaar la-aanta jirta ay tahay midda ugu weyn bixin la-aanta canshuuraha inkastoo aysan dowladda haysan daqli meel kale kasoo gala sidoo u sheegay waxaana hoos u dhacay sida uu ka dhawaajiyey wasiir fargeeti dhaqaalihii beesha caalamka ay ku bixi jirtay soomaaliya maxaa ku dhacay mushaaraadkii iyo xaaladaha dhaqaale runtii waxaan rabaa waddanka faa'iidaysanaa inaan idinla wadaago in waddanka uu ku jiro xaalad yara maaragtay adag oo runtii dhaqdhaqaaqa dhaqaale waddanku aad iyo aad u liso oo ay waddanka awaaro ka jiraan badeecadihii iyo dhaqdhaqaaqii ganacsigana uu aad iyo aad u yaraaday sidaas darteed waxay taasi saameyn hooda ku yeelatay dakliga dawladda waxaan la socotaan dakliga dawladda inta badan wuxuu ka soo galaa waxda furkooyinka midda labaad labadii sano ugu dambaysay waddanka ma helin kab dhaqaale oo ka yimaado dibadda ma helin taas iyada sidoo kale saameyn weyn ayay ku yeelatay sidoo kale weli waxaa colays ka jira in shirikadaha waaweyn ama ganacsada waaweyn in canshuurihiida ay ku lagu lahaa iyagana maaragtay ay bixiyaan marka waxyaalahaas oo isbiirsaday iyo waddankii oo galay xaalad kala guur ah ayaa waxay keentay in dhaqaalihiiba aada iyo aad u liiso markaa taasna maaragtay gudoomiye ku-xigeenka gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle kalaafow ayaa ka hadlay xaaladda ka jirta magaalada beledweyne waxa uuna sidoo kale tilmaamay in ay tahay abaaruhu ka jira deegaanadaasi kuwa sii kordhaya iyadoo loogu baaqay hay-adaha iyo sidoo kale bulshada ku noqon magaalada beledweyne iyo nawaaxigeeda in gurmad ay u sameeyaan dad yowga ay haatan soo ridanayaan cudurrada shuban biyoodka iyo sidoo kale abaarta baahsan ee ay dadka kaga soo cararayaan goobihii ay ku noolaayeen kuwaasoo haatan hooy ay u noqotay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maadaama goobaha meyiga ka fog magaaladu ay ka jirto abaar daran iyo biyo la-aan baahsan goobaha qaar ee gobolka hiiraan ayuu ku tilmaamay inay haatan ka jirto xaalad aada u liidataa dhinaca kale guddoomiye khalaafo waxa uu ka hadlay ciidamo la sheegay xilliyada habeenkii magaalada beledweyne dhinaca buundaweyn inay geeyaan bandow kaasoo uu tilmaamay inuu yahay warar been abuur ah ciidamaduna aysan ka warhaynin maamulkaasi kuwa la sheegayo in ay gudaha magaalada soo galaan bandowna geliyaan sidoo kale waxa uu ka hadlay in ciidamada la sheego qaarkood inay dhigtaan isbaarooyin sida hadalka uu dhigay waxa uuse sheegay in ay ayagu mar waliba raalli ka noqon deenin in dhibaato loo geysto bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ma noqonayno mana amrayno waxa dadka shacabka dhibo isbaaran ugu dhigto isu socodka bulshada qeybaheeda kala duwan ama magaalada ka danaysanayso inaan la caqabadeeyo mas-uuliyiinta ciidamadana ka mid ma aha in ay amreen annagana raalli kama nihin haddii ay jirto xaafadaha xaafad ka mid eh ay caqabada gaar ay haayaan ay ciidamada milatariga ay ku hayaan ha ka keenaana rabood ma ha soo gaarsiiyaana maamulka ciidamo loo diro waa jiraan buundaweyn kirax ma aha haddii ay buundaweyn inta badan ay culays noqotay in ciidamo oo milatariga uu leeyahay ay culays ku hayaan waxaan is leenahay waa wax amniga lagu raadgoobaayo waxyaabihii dhib ay dabamariyaa meelaha jir ka dhaceen soonaha buundaweyn agagaarkeeda ismalihin annaga ciidamada milatariga ayaa isbaarooyin ka dhigto gudaha magaalada dhexdeeda ama buundooyinka ama caqabad dadka soomaaliyeed ku haayo
ugu dambayna wararka naga soo gaaraya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxay ku waramayaan in ku dhowaad labaatan ruux la dhigay isbitaalka guud ee magaalada baydhabo kuwaas oo uu soo ritay cudurka shuban biyoodka oo si adag kaga dilaacay qaybo ka mid a gobolada baay bakool iyo sidoo kale shabeellaha hoose agaasimaha guud ee isbitaalka magaaladaasi cabdifataax xaashi gabow ayaa u hadlay warbaahinta xilli bukaano aada u badan la geeyay isbitaalka kuwaasoo tir ahaan uu ku sheegay inay gaarayeen sagaal iyo toban qofood oo u badan caruur oo uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka oo si aad ah muddooyinkii dambe kaga jiray halkaasi cabdifitaax ayaa qayladhaan u diray hay-adaha samafalka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya in si deg deg ah dawooyin loola soo gaaro isbitaalka maadaama haatan farabaan uu ku hayo cudurkaasi bulshada ku dhaqan magaalada baydhabo iyo nawaaxigeeda isbitaalka ayuu sheegay inaanu haatan oolin dawooyin ku filan dadka uu cudurkani soo ridanayo dadka da'da kala duwan hadday noqon lahayn caruurta ka yar shanta sano iyo dad da' ayaad arkaysaa da'da da dadka da'da ah ayagoo tiradii oo markaasi tiro lixdamaad tiramo kontomaad ay ku jiraan ayaa hadda wuxuu u nuglaaday inuu markaasi uu ku dhaco shubanka marka waxay isugu jiraan marka da-yada kala duwan dhan ay isugu jiraan allo ha u badnaado waxa la yidhaahdo weli mana soo gaarin wax oo deegaanada kale laakiin magaalada baydhawa ayaa zaa'id ah gaar ahaan xaafadan berdaale iyo xaafadan tawfiiq iyo xaafadda isha naftirkeeda wax naga soo gaarayo iyo horseed ha u badnaada xaafadda berdaale oo dad badan oo naga soo gaaray tirada guud ahaan isbitaalka baydhabo waqti xaadirkan aan kula hadlayo isbitaalka jifaad tira gaaraya sagaal iyo toban qofood ma garatay
warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta naga mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa waxaana warka idin akrinaya anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh